halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanoogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebanoogu saaciid sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waa kitaab badidiisa uu qoray boqor daa'uud waa kitaab ilaah lagu ammaanayo oo nin waliba oo mashaakilaad uu haysto uu akhristo markiina ugu dambaysay waxaynu soo gebagabaynay cutubkii labaad oo aynu gebi ahaantiisba ku soo aragnay marxalado kala duwan oo ku saabsan masiixa waxaannu soo aragnay soo noqoshadiisa iyo sida dadku ay u mucaaradi doonaan oo laga sii hadlay waxaan kaloo aragnay inay ka duwanaan doonto isla sidii ay berigii hore uu u soo laabtay oo markaan dambe ee uu soo noqdo wuxuu kala burburin doonaa fallaaganimada ilaah looga soo hor jeedo waxaannu haatan soo gaarnay cutubka saddexaad ee zabuurka oo mawduuca uu ka hadlayana waxa weeye salaadda arooryo wuxuu kaloo ka hadlayaa mixnada lagu hayo kuwa ilaah ka cabsada ee jooga dalka israa'iil marka ay sidan tahay zabuurka saddexaad ilaa iyo kan toddobaad waa sida kaabad oo kale waana jaranjaro isku xirta labada zabuur ee quseeya masiixa zabuurka labaad wuxuu ka hadlayaa waxyigii lagu diiday kii ilaah doortay kan siddeedaadina wuxuu ka hadlayaa guusha kama dambaysta ah ee masiixa zabuuradaha u dhexeeya waa kuwa isku haya labadaasi zabuuradood waxay fasirayaan kuwa ilaah ka cabsada ee ku hara waddanka israa'iil wakhtiga masiixu uu ka maqan yahay dhulka waana wakhtiga sayidkeenna uu ugu yeedhay wakhtiga dhibka weyn haddaba shantaasi zabuuro waa ka bilaabata zabuurka saddexaad ilaa iyo kan toddobaade ayaa waxaa ku qoran dhibaatooyinka murugada wareerka mixnada iyo dembiyada reer banu israa'iil waxaan kaloo arki doonnaa sida ay ilaah ugu kalsoonaanayaan markay joogto ballamadiisa iyo sida ay ilaah u weyddiisanayaan samata bixin haddaba mixnooyinka ama murugada waxaa qaybsadaa ama ay wada saamaysaa kuwa ilaah ka cabsada iyadoo weliba aan la eegaynin cidda ay yihiin ama wakhtiga ay taariikh ahaan nool yihiin qalbiqaboojinta ku qoran zabuuradahaasi waxaa leh kuwa ilaah ka cabsada waxaa haddaba jira saddex siyaabood oo loo eego zabuuradahaasi tarjumada asaasiga ah dabcan waxay ku saabsan yihiin khibradihii shakhsi ahaaneed ee boqor daa'uud waxay kaloo saamayn toos ah oo munaafacaad ay ku jirto u noqonaysaa qaranka reer banu israa'iil kuwooda ilaah ka cabsada ee soo gaara wakhtiga dhibka weynu jiro waxaa kaloo isticmaali kara oo munaafacaad ay ugu jirtaa dadka ilaah ka cabsada wakhti waliba iyo meel waliba ee ay ku nool yihiin markii aynu xaaladahaasi oo dhan fiirinno ayaannu arkaynaa in shanta sabuuradood oo uu ugu horreeyo sabuurka saddexaad ilaa iyo kan toddobaad ay macaani ballaaran inoo yeelanayaan sabuurka saddexaad waxaa loogu yeedhaa sabuurkii daa'uud markaasoo uu ka cararayay wiilkiisii absalom haddaba waxaa qoraalka taariikhiga ah ee dhacdadani ay ku qoran tahay kitaabkii labaad ee samuel cutubyada shan iyo toban ilaa siddeed iyo toban markaana halkudhegga sabuurkan ayaa inoo sheegaya sidii boqor daa'uud xaalka uu u arkayey markii uu ka cararayay yeruusaalem markaasoo wiilkiisii absalom uu ku fallaagoobay sabuurkan waa khibradihii boqor daa'uud la soo gudboonaaday oo daa'uudna wuxuu ku jiray wakhtigaasi xaalado dhib badan wuxuu noqday mid la ugaarsado oo ka carara magaaladiisii yeruusaalem waa magaaladiisii taasoo loo garanayay magaaladii boqor daa'uud waxaana laga eriyey dadkiisii oo boqorka u ahaa absalom oo ahaa wiilkiisa ayaa ku kacay markan oo wuxuu doonayey in isaga oo ahaa aabbihii uu dilo intii uu ka cararayay wiilkiisa ayuu la kulmay ceeb iyo fashaxaar waxaana si xun u caayay nin ka mid ahaa cadaawayaashiisa ha yeeshee waxaa ninkii caayay boqorka doonayey inuu dilo abishaay oo ay suuriyaah dhashay waa boqor daa'uud walaashiise ha yeeshee boqor daa'uud baa hor joogsaday oo ku yidhi war maxaad ka rabtaa ninkan daa'uud wuxuu garanayey inuu bixinayo ciqaabtii dembigiisa waayo ilaah baa horay ugu sheegay isaga oo ku yidhi sida ku qoran kitaabka labaad ee samuel cutubka laba-iyo tobanaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana ku qoran sida tan oo rabbigu wuxuu leeyahay bal ogow shar baan gurigaaga kaaga kicin doonaa oo adoo u jeeda ayaan naagahaaga kaa kaxaysan doonaa oo waxaan siin doonaa deriskaaga oo isna intay qorraxdanu soo jeeddo ayuu naagahaaga la seexan doonaa markaana su'aashu waxay noqonaysaa maxaa waxyaabahan oo dhan ay ugu dhacayaan boqor daa'uud jawaabtuna waxa weeye in daa'uud si weyn uu u xadgudbay markii uu qaatay naagtii uuriyah kii reer xeed oo ka mid ahaa askartiisa daacadda ah wuxuuna uuriyah u diray halka ugu daran ee dagaalka waana la dilay ilaahna uma oggolaan in daa'uud dembiyadaasi uu la baxsado iyadoo aan laga aarsan inkastoo weliba ilaah uu ka hayay dhimasho waxaase loo sheegay in gurigiisu ayaan seefta ka bixi doonin oo daa'uudna uu garanayay arrintaasi waxaa kaloo ku qoran kitaabkii labaad ee samuel cutubka shan iyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan oo markaasaa daa'uud waxaa u yimid wargeeye isagoo leh dadkii reer banu israa'iil qalbigoodii wuxuu raacay absalom haddaba absalom wuxuu ahaa siyaasi aad iyo aad u garanaya sida dadka wax loogu ballanqaado inkastoo hirgelinta wixii u ballanqaaday aannu fulin karin isla wakhtigaas uu wiilkiisa ku kacay ayaa waxaa boqor daa'uud ku fallaagoobay kuwa isaga u dhowaa oo uu ka mid ahaa axitofel iyo rag kale oo siyaasiyiin ah wuxuuna ahaa wakhtigii ugu dhibka badnaa ee boqor daa'uud la soo gudboonaada waayo sannadihiisu way kordheen oo uma fududa sidii uu ahaa wakhtigii saa'uul uu eryanayey iminkana kama bixi karo dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah wuxuu yeruusaalem uga baxay lug isagoo oynaya wuxuuna sii maray dooxada kidroon waxaanay ula ekayd sida inaannu jirin mid isaga caawinaya innagoo waxyaabahan oo dhan maanka ku haynaa aynu bilownay sabuurkan saddexaad waa isla baalka lix boqol shan iyo sagaashane ee axdigii hore aayadda koowaad waxaana qoran sida tan rabbiyow cadaawayaashaydu fara badana kuwa igu kacaa aad bay u badan yihiin haddaba nebi daa'uud si kal iyo laab ah ayuu u hadlayaa oo wax uu qarinayana ma lahan haatan waa markii uu ka sii socday magaalada yeruusaalem haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaa aayadda labaadi waxay leedahay sida tan way badan yihiin kuwa naftayda wax ka sheega iyagoo leh ilaah isaga caawini maayo haddaba kuwo badan ayaa iminka waxay leeyihiin ilaah isaga caawini maayo oo waa la dayriyey ha yeeshee weli ma uusan dayrin boqor daa'uud haddii qof uu igu yidhaahdo ilaah daa'uud wuu u naxariistay ayaan ku leeyahay qofkaasi ilaah aniga iyo adigaba wuu u dulqaataa oo wuu inoo naxariistay ha yeeshee waa inaannu ka mahad celinnaa inaynu leennahay ilaahaas saaxib wuxuu u dulqaatay qof sida daa'uud oo kale ah welibana wuu cafinayaa rumaysta waliba ee toobadkeena ha yeeshee marka la leeyahay ilaah wuu u dulqaatay daa'uud ayaanay taasi ka dhigneen inaannu bixinin ciqaabtii dembiga xagga jidhka boqor daa'uud looma dhaafin ha yeeshee ilaah isaga wuu badbaadiyey ugu dambayntii haddaba aayaddan waxa ay ugu dambaysaa qaybtii hore ee miyuusikada waxaana taasi lagu ogaanayaa erayga ah sellaah eraygan waxaa lagu soo noqnoqonayaa kow iyo toddobaatan goor haddaan tusaale idin siiyo laxamku isku si u dhici maayo heesaha qaar oo waxaa jiraya meelo ay tahay in ay muustikaalaydu joogsadaan inta ayaan bilaabin naaxiyadda qaybta kale ee heeska waxaana alaaba aynu ku garanaynaa marka saxanka laysku dhufto in laxamku uu isbeddelayo yeruusaalem waxay ahayd magaalo weyn oo dad badan oo dunida ka kala yimid ayaa dhegaysan jiray heesaha ama sabuuradahan marka boqor daa'uud uu ku luqaynayo waxaana loo baahnaa in la raaco shuruudaha miyuusikada maadaama aynu isla garannay erayga sellaah ayaannu horay u sii wadaynaa qaybta kale ee sabuuraddan oo iyadu horay u sii soconaysa waxaana iminka aynu eegaynaa cutubka saddexaad aayadaha shan ilaa lix ee baalka lix boqol lix iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan anigu waan jiibsaday oo waan iska seexday oo haddana waan soo toosay waayo rabbiga ayaa i xanaaneeya ka baqi maayo dadka kumanyaalka ah oo gees kasta iga hareeyey sabuurkan waxaa loo yaqaannaa kan salaadda waa sabuur wacan oo ay tahay in qofku u akhristo subax waliba haddaba iyadoo weliba ay jirto dhibaatooyin haya boqor daa'uud haddana wuxuu ku kalsoonaa rabbiga oo hurdana ma waayin markii dhibaato ay qabatana kaniiniyaal dawo kama raadiyo sida kan hurdada ilaah buu isku halleeyaa wakhtiyadan dhibka badan oo barkintiisu dheeraystaa isagoo aaminsan in ilaah uu oofinayo wixii uu ku hadlay ilaah wuxuu ku yidhi boqor daa'uud dembigan aad gashay aawadiis adigu dhiman maysid wuxuu markaasi nebi daa'uud leeyahay oo haddana waan toosay waayo rabbiga ayaa i xanaaneeya waxaa kaloo nebi daa'uud uu leeyahay ka baqi maayo dadka kumanyaalka ah oo gees kasta iga hareereeyey waxaa haddaba nebi daa'uud la mid ah mid kasta oo ilaah ka cabsada qofkaasu cabsi way kala tegayaan waayo wuxuu garanayaa in ilaah uu xanaaneeyo isaga waxaa jira dad ka baqa dadka kale oo waxay xurmo iyo sharaf ka raadinayaan bini'aadmiga kuwa ceenkaas oo kale ah waxay ku dambaynayaan fashaxar iyo qalbi xanuun aan ka hadhin waxaa la doonayaa in ilaah laysku halleeyo dhegaystayaal mase ahan in dadka laga baqo markay joogto amuuraha quseeya caddaaladda inkastoo weliba aad isaga hor imaan kartaan kuwa amarka leh mararka qaarkood ma ahan in duqayda cuqaasha ah aad wax waliba ku raacdaan haddii aad aragtaan in garta iyo talada ay qalloocinayaan waa in la hor istaagaa haddii kale waxaad noqonaysaa qabbaan waa in sidii nebi daa'uud oo kale ilaah laysku halleeyo inkastoo aynu garanayno inaan cadow badan leennahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno sabuurka saddexaad aayadda toddobaad ee baalka lix boqol lix iyo sagaashan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan kac rabbiyow oo i badbaadi ilaahayow waayo cadaawayaashaydii oo dhan waxaad ku dhufatay dhabanka oo kuwa sharka leh ilkahoodiina waad jejebisay waxaan idiin sheegayaa inay dhib badan tahay markii qof daanka lagu dhufto boqor daa'uud wuxuu dareemay sida in cadaawayaashiisu ay daanka ka qaniineen waxaa kaloo ilaah daanka uu ku dhuftay kuwa sharka leh markaana awoodi maayaan inay daa'uud kol dambeeto daanka ka qaniinaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada waa zabuurka saddexaad aayaddiisa siddeedaade waxaa qoran oo ah aayadda ugu dambaysa sida tan badbaado waxaa leh rabbiga barakadaadu dadkaaga ha ku soo degto haddaba waxay u muuqataa kuwii tarjumayey inay geliyeen aayaddan u dambaysa markaasoo la leeyahay badbaado waxaa leh rabbiga haddaba waa qorniin caaqibo leh sayidka waa kan ina badbaadinaya daa'uud lama ahayn in badbaadadu ay la mid tahay shilin aad jeebka ku ridan karto oo kaa lumi kara lama ahayn welibana in badbaadadu ay tahay wax la shaqaysto badbaadadu waa hadiyad ilaah ka timaada waayo waxaa qoran badbaado waxaa leh rabbiga barakadaadu dadkaaga ha ku soo degto markay intaa inoo joogto ayaa waxaa istaagaya luqaddii ama jiibtii iyo myuusikadii waxaana la doonayaa inaad adiguna hakato oo aad wax fiirfiiriso oo welibana aad wax dhegaysato waayo selah mar kasta oo ay timaado ama hakad uu zabuurka soo galo ayaa in yar la hakinayaa myuusikadii waxaana adiga lagaa doonayaa inaad hakatid oo aad wax indhi indhaysid oo aad wax dhegaysatid haddaba boqor daa'uud waxyaabo wanaagsan buu rabbiga ka sheegay markii aad dhuuxdo zabuurkan tusaale ahaan aayadda saddexaad ayaa boqor daa'uud ilaah uu ugu yeerayaa inuu yahay magangalkiisa marka ilaah waa magangalkaaga haddii aad tahay kuwiisa meelo badan oo kitaabka ah ayaa laynoogu sheegayaa taasi oo waxaa laynagu leeyahay qaata gaashaanka rumaysadkiinna nebi daa'uudna wuxuu garanayey waxtarka gaashaanku uu leeyahay ilaah wuxuu nebi daa'uud u ballanqaaday inuu u dhisi doono guri oo uu barakadayn doono oo ammaan iyo boqortooyaba uu siin doono nebi daa'uud wuxuu leeyahay ilaah wuxuu qaadi doonaa madaxayga ama wuu ismarin doonaa haddaba kaasu waa zabuur caaqibo leh waxaana halkaasi ku soo dhammaanaya zabuurkii saddexaad iminkana waxaannu si toos ah idinku bilaabaynaa dhegaystayaal zabuurka afaraad waxaana ay kala yihiin wax ku saabsan salaadda fiidnimo codsi ku saabsan wiilka aadanaha iyo kuwa magaciisa wax ku weyddiista haddaba haddaan zabuurkan idin koobno wuxuu u kala baxayaa sida tan aayadaha kow ilaa saddex ayaa waxay ka hadlayaan wax ku saabsan cabasho aayadaha afar ilaa shan ayaa iyana laynagu saxayaa ama laynagu toosinayaa oo waawaano aayadaha lix ilaa siddeed ayaa iyana laynoogu sheegayaa wax ku saabsan kalsoonida qofka haddaba zabuurku wuxuu kaloo leeyahay xarfo u taagan myuusikada oo waxaa halka sare cinwaan looga dhigayaa oo la leeyahay kanu waa zabuur daa'uud uu u tiriyey madaxdii muusikiistayaasha waxaa lagu qaadaa alaab xarka leh oo myuusika ah loona yaqaanno niginood wuxuu zabuurku ku bilaabanayaa cabasho weyn markaana markii kuwa ilaah ka cabsada ay dhibaato la soo gudboonaato waxay miciin ka dhigtaan baryada ilaah ilaahna waa gaashaankooda sidaan arki doonno waxaannu haddaba idiin bilaabaynaa xigashada zabuurkan afraad innagoo ku hormarayna aayadda koowaad ee baalka lix boqol lix iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ilaaha xaqnimadaydow markii aan ku baryo imaqal markii aan cidhiiri ku jirayba meel baad ii bannaysay ii naxariiso oo baryadayda maqal haddaba walaaca wuxuu had iyo goorba tilmaamayaa inuu jiro cadaadis oo cadaadiska nolosha had iyo goorba waa weyn yahay marka ay sidaasi tahay ayaannu garanaynaa in weliba maalmaheenna uu cadaadiska nolosha uu badan yahay waxaanan u baahannahay qalbiqaboojinta aynu ka helayno hadallada ilaah waxaa meel kale zabuurluhu uu inoogu sheegayaa arrin ku saabsan dhiirogelinta waxaanan ka eegaynaa zabuurka boqol shan iyo afartanaad baalka siddeed boqol iyo labaatan ee axdigii hore aayaddiisa siddeed iyo tobanaad oo leh sida tan rabbigu waa u dhow yahay inta isaga barida oo dhan kuwaas oo ah inta runta ku barida oo dhan mar kale ayaa ahmiyadda salaadda ama baryada la adkaynayaa oo waxaa la leeyahay sida ku qoran zabuurka kontonaad aayaddiisa shan iyo tobanaad ee baalka toddoba boqol shan iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo ibari maalinta dhibi jirto oo anna waan ku samata bixin doonaa kolkaasaad i ammaani doontaa waxaa meelo kale oo qorniinka ka mid ah inoogu qoran in salaaddu ay muhiim tahay waa tan aynu ilaah barinno markii dhib uu yimaado waxaana kitaabka ishaaciyaah shan iyo lixdan waa cutubka ee aayadda afar iyo labaatanaad ee baalka sagaal boqol kow iyo konton ee axdigii hore uu leeyahay sida tan intaanay dhawaaqin ayaan u jawaabi doonaa oo intay weli hadlayaan ayaan maqli doonaa ha yeeshee zabuurka siddeed iyo tobanaad aayaddiisa lixaad ee baalka toddoba boqol iyo shan ee axdigii hore ayaa qaas lagaga dhigayaa oo waxaa la leeyahay anigoo cidhiidhi ku jira ayaan rabbiga baryey oo waxaan u qayshaday ilaahay mar kale iyadoo salaadda laga hadlayo ayaa waxaa ku qoran zabuurka lix iyo siddeetanaad aayaddiisa toddobaad ee baalka toddoba boqol lixdan iyo sagaal ee axdigii hore sida tan maalinta aan dhibaataysnahay ayaan ku baryi doonaa waayo waad ii jawaabi doontaa ugu dambayntiina zabuurka kow iyo sagaashanaad aayaddiisa shan iyo tobanaad ee baalka toddoba boqol afar iyo toddobaatan ee axdiga hore ayaa waxaa ku qoran wuu i baryi doonaa oo waan u jawaabi doonaa oo markuu dhibaataysan yahay waan la jiri doonaa oo waan samata bixin doonaa waanan murweyn doonaa waxaa haddaba kitaabka quduuska ah ee baibalka ka buuxa ballamo wanaagsan haddaba cabashada zabuurka afaraad ku qoran waxa weeye in zabuurluhu uu doonayo in ilaah uu la jiro waxaannu haddaba iminka horay u sii wadaynaa kitaabka zabuuradda cutubka afaraad aayadda labaad ee baalka lix boqol lix iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan bini'aadmigow ilaa goormaa sharaftaydu sharafjab ay u rogmanaysaa ilaa goormaad wax aan micno lahayn jeclaanaysaan oo ilaa goormaad been doondoonaysaan laakiinse ogaada in rabbigu goonni ahaan isugu soocay kii cibaado leh rabbigu wuu maqli doonaa markii aan u yeedho isaga haddaba in wax aan micno lahayn la jeclaado waa adigoo dabagalay hami been ah waxaan micno lahayn waxaa ka mid ah qamaarka turubka wakhtiga badan lagu lumiyo jarta soomaalidu ay dheesho iyo weliba ciyaaraha lagu sheego inay hidde iyo dhaqan inoo yihiin waxaa haddaba zabuurka uu inoo sheegayaa sida ilaah uu u wanaagsan yahay oo weliba ilaah uu maqlayaa baryadeenna waxaa haddaba inoogu xigaya labadaasi aayadood laba kale oo loo qaadan karo in laynoogu digayo waxaana zabuurluhu uu leeyahay sida ku qoran cutubka afaraad aayadaha afar ilaa shan sida tan carooda oo ha dembaabina qalbigiinna la hadla markii aad sariirtiinna ku jiiftaan oo aamusa bixiya allabaryadii xaqnimada oo rabbiga isku halleeya haddaba labadan zabuurba wax baa laynagu hoga tusaalaynayaa waxaana la adkaynayaa inaan wax badan rabbiga ka cabsanno oo aynu hortiisa ku gariirno haddaba bawlos oo la hadlaya reer efesos ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer efesos cutubka afaraad aayadda lix iyo labaatanaad markaasoo uu lahaa sida tan haddaad carootaan ha dembaabina qorraxdu yay idinka dhicin idinkoo caraysan waxaad iminka eegtaan kalsoonidiisa iyo weliba sida rumaysadkiisa uu u xoog badan yahay ama hubaasha uu haysto markaasoo boqor daa'uud uu leeyahay sida ku qoran zabuurka cutubka afaraad aayadda lixaad waxaa jira kuwo badan oo yidhaahda bal yaa wanaag na tusaya rabbiyow iftiinka wejigaaga nagu ifi haddaba waxaynu garanaynaa in dad badan ay maanta wax waliba ka dayriyaan markaan waxaynu si weyn ugu baahannahay in rabbigu ilayska wejigiisa uu inagu hoggaamiyo haatanna waxaynu eegaynaa aayadda toddobaad ee zabuurka afaraad waxaana qoran sida tan waxaad qalbigayaga gelisay farxad ka sii badan inta ay helaan markii haruurkooda iyo kamrigoodu ay kordhaan boqor daa'uud haddaba wuxuu lahaa dareenka dadka oo wuu qalbi jebi jiray markii dhibaato ay soo food saarto marka hore waxaa isaga ku hareeraysnaa kuwa aan ilaah rumaysnayn oo dadkiisa ah kuwaasoo aflagaaddo ku hayay oo waxay la ahayd inaannu ilaah waxba u samaynaynin isaga ha yeeshee ilaah wuu la jiray oo welibana caawinayay oo wuxuu gaadhay heer uu yidhaahdo waxaad qalbigayga gelisay farxad ka sii badan tan ay helaan markii ay haruurkooda iyo kamrigoodu ay kordhaan boqor daa'uud haddaba wuxuu ogaaday in ilaah aad ugu wanaagsanaaday isaga welibana innaga xitaa wuu inoo wanaagsan yahay saaxib waa ilaahe waxaad soo ogaataa sida loo soo gabagabaynayo zabuurkan la qaado ama la akhriyo wakhtiga allabariga fiidnimo la bixiyo markaasoo dadku ay ilaah baryi jireen waa reer banu israa'iile waxaana ku qoran zabuurkan cutubka afaraad aayadda siddeedaad sida tan nabad baan ku jiifsanayaa oo aan ku seexanayaa waayo rabbiyow adigoo keliya ayaa ammaan igu baryiya haddaba saaxiib adigu markii aad hurdo iska weyso miyaad kaniinayaal qaadataa bal inta kaniinayaasha cagaha aad u dhigto waxaad akhrisataa caawaba zabuurka afaraad waxaad ka helaysaa qalbiqaboojin aan la koobi karaynin haddaba waa zabuur qaayo weyn leh oo zabuurkan afaraad iyo weliba zabuurada kaleba waxaa ku jira munaafacaad xagga ruuxa ah kuwaasoo ay helayaan dadka ilaah wakhtiyada noloshoodu ay dhibaataysan tahay ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aada u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin